waxaan anugu aaminsanahay hadda ma joogo magaalada dhuusamareeb laakiin waxaan aaminsanahay arrintaas in si sharciya u dhacday si sharciya loo maray gudoomiye baarlamaan cusubna la doorto galmudugna khilaafkeeda halkaas inuu ku haraya sidaasaan aaminsanahay waan garta laakiin xildhibaane gudoomiye xilka laga qaaday caliga alcasir waxauu ku doodaya xildhibaanada xilka ka qaaday ama kalsoonida kala laabtay inaysan ahayn mudayaa mudanayaashii awal hore usoo doortay
adeer macane waa la socotaa galmudug iyo iyo iyo iyo arsunna inay heshiiyeen jabuuti la isugu tegey heshiis la soo gaaray xamar la yimid sila soomaaliya la yimid dhuusamareeb la tegey labadii xildhibaanna la isku daray isaga ee guddoomiyaha baarlamaan cali gacal caskar uu dhaariyey kaarkana siiyey idaacadahana uu ka hadlay arrintaas marka sababta dhan oo loo rido waxay tahay sharcigii galmudug iyo dib heshiisiinta oo caqabad ku noqday wuxuu inkiray oo idaacadda ka maqlaysay inuu xildhibaanadii asagu dhaariyey oo uu siiye kaarka inkiro oo yidhi xildhibaana maahan sidaa haddaba sheegaysid dib heshiisiintii galmudug iyo alsunna oo intaasoo meelaad ka dhacdana uu caqabad ku noqday waxaa kaloo la socotaa sida la og yahay dhowr saddex sharciga tasur galmudug waxaa ku qoran gudoomiya baarlamaanka hadduu afartan iyo shan cisho imaan inuu xilka luminayo dhowr bilood buuna ka maqan yahay waxaa la socotaa intaasoo heshiisoo la galay asaga inuu jabiyey waxaa marka loo arkay caqabada galmudug inay tahay cali gacal casar waana la bixiyey baarlamaanku waana ugu guulaysteen aad baan ugu mahad celinaya kuwa arrinka arrintaa qabtay oo saaxiibadaya laakiin caligaal casir waxau ku doodayaa in heshiisku markuu dhaca kadib qodobo heshiiska ku jiray uu la baalmaray oo weliba madaxweyne xaaf ku eedeynayo maysan taasi jirinin adeer macane horta xaaf anagu heshiis heshiis gaaro xaafi ay galeen ma ogin waxaan la socdaa kii galmudug iyo alsunno kii asagu goobjoogga ka ahaa oo uu maaragtay kaararkana u qaybiyey anugaa fadhiya maalintaas khudbaddu akriya waa dhegaysanaysay tibasha hadday jidhaan dhuusamareebu ku sheegi lahaa inuu yidhi waa la socotaa galmudug maanta waa midooda alsun iyo galmudug xildhibaanadii waa isku darnay dadkii sidaas u heshiiyey iyo farxaddii iyo nidaamkii lagu haddii wax dhimanaayeen waa waa maaragtay waa waa la dhamaystiri karaa laakiin wax arrinta hadda uu ku dacwinayo uu leeyahay heshi baarlamaan la isku darana ma jiro xildhibaanna anigu aan jira ma jiro waa been waa la socotaa galmudug waa midooday alsunna waa la israacay wax dhimanaa waa jiraan baarlamaanku waxa ahayd inuu cadaada u guuro asagaa hadda hortaagnaa waxaa la yidhi heshiiska hal dhamiyo caadanaha loo guuro oo shaqada halkaa lagu qabto wax walba oo galmudug waxaa loo arka cudurka jiraa inuu yahay cali gacal casar asagiina waa lagu guulaysto waa la riday alxamdulilaahi waxaana leeyahay ilaahay guddoomiye kale oo dal ummadda haga oo khilaafaan keena allahna siiyo adinkuna halkaa kala socda xildhibaan caloolgeel waxaan kaa rabaa qodobadii lagu heshiiyey oo ku jira heshiiskii ee ahlu sunna iyo galmudug waxaa qayb ka ahaa in cadaado ay tahay xarunta baarlamaanka galmudug haatana waxaan ogsoonnahay in maantay kulanka ay ku yeesheen dhuusamareeb xilka looga qaaday guddoomiye cali gacal casir aaway xaruntii sharcigeeda oo markaasi baarlamaanka lagu talagalay in ku shaqeey miyaysan habboonayn in kulanku ka dhaco
horta caqabada asagaa ku ahaa cadaad in loo soo guuro haddana baarlamaanku waa soo guuraya warna kama jiro meesha baarlamaanka galmudug ku shaqaynaya inay tahay cadaado waa tuuri weye madaxweynaha ku dhawaaqay dikireeta kusoo baxday cid war ka qabtaa ma jiro laakiin waxaa ka horreysay heshiiska in lagu dhameeyo dhuusamareeb ayadii ban hor istaagay haddana baarlamaanku waa guuraya cadaadaan tegaynaa sidaasaa la wadaa guddoomiyaha cusub shaqadii asaga uu gabay guddoomiyaha cusub baa hogaamin doona cadaada baarlamaanka keeni doona haddii ilaahay qadaro waxaa dhanoo loo ridoba toddoba bilood ba caqabad ahaa markii la heshiiye ka baxaayey haddii dhib jiro oo aan baarlamaan laysku darin muxuu ohan waaya maalintii ma jidho waa dhegaysanaysay inuu yidhi maanta waa la midoobay baarlamaankii baan isku darnay heshiiskii baan dhammaystirnay waxa yaroo noo dhimaa dhama waa og waa la socotaa marka adeer adugu waxbaa og tahay qof galmuduga maanta inuu caqabadda asagu yahay aan ogeyna ma jiro arrintaasna waxaan rajaynaynaa inaan khilaaf dambe galmudug ka imaan waxaan kaa rabaa marka waxaad ku soo celcelisay cali gacal casir wuxuu ahaa laf dhuunkasha ku ahaa midnimada galmudug marka caddayn adigu maxaad u haysaa oo maxaas ka mid a caqabadaha aad ku dhaliilsan tahay
waxaan u dhaliilsanahay galmudug dhuusamareeb bay isugu tagtay hadda idaacadaha warkiisa ku jiraa shalay warkii hore uu lahaa iyo labadii warba kii hore uu lahaa baarlamaanka waa isku darnay baarlamaanka waa midaynay baarlamaankii dhuusamareeb jooga oo alsuna ay ugu dhaariyey haddana muxuu leeyahay baarlamaan la isku daray iyo nimankaas ma aqoonsani soo ma laha wax walbana tabtaasuu leeyahay wax walba oo galmudug ku heshiisa aan wax oo loo socon lahaa tabtaasuu leeyahay ma waxa weeye dawladda soomaaliya waa hadda waa maqlaysa shirkii markii la aaday brussels hadda la aadayey heshiisyadii dawladda soomaaliya in dhuusareeb la aaday ee laisku raaco intiibaa saa kasoo horjeestay aniga waxaan ahaa raggii ugu dambeeyadoo hadda markii xaafista raacay baan ahaa siduu loo lahaa haweeney gudoomiye baarlamaanka waa la socdaa yaaley waa baaqda marka waxaan kuu caddaynayaa caqabada taagan oo gelmudug heshiiska dib heshiisa hortaagan inuu cali gaxal xasan yahay ahaa asagiina hadda waa guddoomiyihii hore xubin hadda xubin baarlamaan weeye guddoomiye maahan xilkii maanta laga qaaday waxaan leeyahay arrintaas saasay ku dhammaatay ninka idaacadaha iyo shacabkuna arrintaa waa in la taageeraa sidaasaa idiin soo jeedinaya